maanta sidaan ogsoonnahay waa dadka muslimiinta oo idil waxay u tahay maalin weyn oo ah waa yowmu carafa waa maalin allah subxaanahu wa tacaala lagu muujinaayo in la gudanayo shaciiro ka mid ah min shacaa'ir alislaam oo ugu weyn oo ah rukniga shanaad ee ah arkaanta islaamka waa xaju bayt illahi alxaraam dadka xujayda waa sax maanta waxay gudanayaan camalka ugu weyn oo ah alwuquufu bicarafa dadka aan xujayda ahaynna ayaguna shareecada islaamka kama aamusin waxay u jidaysay in ay siyaabo kale ugu faa'iidaystaan waxaan rabaa marka dhagaha bulshada inaan gaarsiiyo oo aan xusuusiyo inay laga maarmaan tahay inay xusuustaan afar nuqdo nuqdada koowaad maantoo kale fadliga ee leedahay inay qalbiga ku haayaan maxaa loogu magacaabay maanta buurtaas ay xujayda ay taagan yihiin carfo maxaa loogu magacaabay qofka soomo maantoo kale fadliga uu leeyahay maxay tahay waxyaabaha soo arooray qofka inuu ugu faa'iidaystane maxay tahay waa inaan horta isweydiinaa oo dadkan aan xusuusinaa fadliga maanta horta ay leedahay maanta waa waa maalmaha ugu fadli badan ayaam adunyaa waayo maanta calal itlaaq markiis loo fiiriyo oo sanadkoo idil maanta ayaa ugu fadliga badan sidoo kale maanta xujayda waxay taagan yihiin carafo oo buurta carafo halkaas maxaa carafo lagu magacaabay waa in la xusuustaa taariikh ahaan dib loo fiiriyaa halkaasi waa meesha markii nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo umuna xawaa ay arladan dhulkan lasoo dejiyey kadib markii ay ay soo hoobteen labadoodii oo qofba qofka kale uu raadinayay waa meesha ay ku kulmeen waayo safar dheer oo dhibaato badan ay ka soo mareen ay soo mareen jamiic anxaa'i il ardi ay soo mareen meeshay istaageen ay isku arkeen waayo siday isu laayeen xaawo aadam xaawo aadam ay halkaas ku aqoonsadeen labadoodii lidaalika markaasa waxaa lagu magac daray carafa lidalika sumiyat carafaat waa meesha isku aqoonsadeen waa labadoodii waana yoom fadli badan waa maanta fadligeeda waxaa ku tusinaayo xujayda maanta oo kale waa diyaafat uraxmaan ayay ku jiraan alla ayay marti u yihiin ayagu lagama rabo inay soomaan dadka aan xujayda ahayn ayagu waxaa laga rabaa inay soomaan maantaa la rabaa oo thabaab ajir ay helayaan taana waxaa adkeynaysa sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam waatuu nebiga uu leeyahay soonka maalinka sagaalaadka ah waxaan ilaah ugu dhowaanayaa aniga aan ka rajeynayaa inuu ilaahay dembi dhaaf igu siiyo aan ajir suusanayaa laba sano dembi dhaafkoodii sanad tegey iyo sanad soo socdo marka qofku markuu sooman yahay oo sidaas uu yahay haddana waxaa kaloo dhinac yaalo inuu haddana ka faa'iidaysto acmaal kaloo keyr fara badan oo halkaas taagan oo ah nebiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yihi khayru ducaa ducaa yowma carafa duco waxaa ugu kheyr badan addoonka ducada uu ducaysanayo maalinta carafo wa khayru maa qultu ana wannabiyiina min qabli waxa ugu wanaagsan oo aan dhahay aniga iyo nebiyaasha iga horeeyey waa maxay waa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir iyo ducooyinka lamidka ah marka fadliga maalinta maanta waxaa ka mid a kow horta inay tahay afdal ayaami dunya inay tahay inay tahay maalinkuu allah subxaanahu wa tacaala diinkan oo maanta aan ku noolnahay ilaah aan ku caabudayn aan ku sharfannahay wuu noo dhamaystiray oo nimcadaas oo nicmat alislaam ilahay oo nagu kaamil yeelay sidoo kale waa dadka muslimiinta waxayba u tahay ciid liahlilislaam ay u tahay kama qaala cumar radi allahu canhu jamaaca ka mid a salafkana waxay yidhahdeen bal waa yowmu alxaji alakbar waa yowmu caraf ay yidhaahdeen marka dadka soo dadka xujaayadaana waxay talbiyeysanayaan oo allabari tadaruc ay ku jirayaan xalay laga soo bilaabo carafo waxay ka bilaabanaysaa bacda duluuci fajri saadiq ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeedii wuxuu kasoo bilaabanayaa markii salaada subax fajri saadiqa laga bilaabo ilaa dhicidda qoraxda intaasa waxaa loo yaqaanaa carafa galabtoo kale maqribki waxaa loo yaqaanaa cashiyata carafa ayaa loo yaqaanayaa halkaasay soo markaasay soo dhaqaaqayaan ayagoo ku mashquulsan dikriga allah subxaana wa tacaala iyo talbiyada waxaana ugu fadli badan hadduu ilaahay qof ku arsaaqo halkaa tago alcaju wasaju ayaa ugu fadli badan oo ah qofka inuu talbiyada ku celceliyo uu qayliyo marnaba uusan ka caajisin labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka inuu ku celceliyo yaa loo baahan yahay akhiiran marka fursadani waxaan ugu faa'iidaysanayaa dadka aan nasiibka u helin sanadkan inay xajiyaan ay baxaan ay aadaan xajka aadaan in ay uga faa'iidaystaan ayagoo goobahoodii joogo dalkoodii joogo in ay la yimaadaan acmaal badan oo qurubaad ilallah ilahay ugu dhowaanayaan ay ugu horeyso qur-aan akrinta tasaamuxa salaadaha waktigooda la ilaaliyo munkarkoo laiska ilaaliyo aan la tegin dadkoo macruufka la faro munkarkoo laga reebo haddii sanadkan uu kuu qorshaysnaa xaj inaa aadid oo duruufaha jiro iyo cuduradan iyo waxaan socdaan uu kaa baajiyey jaanis kalaa kuu furan oo micnaha kheyrka marnaba ma xirna meel keli meel keliyana kuma xirna waxaad u bedeli kartaa inaad agoonta aad ka farxiso ciidda oo masaakiinta sadaqada aad siiso udxiyadii aad samayso oo iyadana fadligeedii kheyrkeeda uu badan yahay ajirkeedii oo aan jeclaanahay insha allah inaan mar kale oo aan la wadaago bulshada udxiyada fadliga ee leedahay wa bilmunaasaba yaanan ka tegin waxaan ku jirnaa maalmahan tobanka hore maalmihii ugu dambeeyey waxaa lasoo wariyaa in saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo ummatu maxamed biljmac toban waxaa jiro tobanaan ee aada ugu dadaalaan tobanka dambe bisha ramadaan waa lagu dadaalaa waxaa la raadinayaa leylatulqadarkaa la raadinayaa tobankan bishan hadda dulxija hadda naga dhamaanaysa iyadana waxaa lagu dadaalayaa acmaasha wanaagsan ilaaha qur-aanka noogu sheegay oo ku dhaartay toban ku dhaartay weeyaan marka fadligaas iyo kheyrkaas suu ilaahay ku kulmiyo waa ayaam macduudaad ayaam macluumaad intaba inaad ka faa'iidaysatid marka waxaan rajaynayaa intay culummada sheegayso in dhegta loo furo isla markaasna cilmiga maqalkiisi loo bedelo dhegeysi kadibna ku dhaqan kadibna fulin kadibna ummadda in la sii gaarsiiyo waa mahadsantihin لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك